بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo wafdigiisa xildhibaanada ay la socdo oo ka kooban labada aqal ee golaha shacabka iyo iyo aqalka sare anoo ku hadlaya magaca guddoonka baarlamaanka kan xildhibaanada iyo kan shacabka reer koonfur galbeed waxaan ku soo dhaweynaya magaalada baydhabo waxaana ku salaam salaam salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane guddoomiye farxaday inoo tahay maanta alxamdulilahi rabbilcaalamiin inaad soo booqataan adigii wafdigaaga ugu soo booqataan magaalada baydhabo gaar ahaan laba farxadood ayay maanta shacabka reer koonfur galbeed inoo tahay oo midda koowaada inaan fursad u helno maanta inaad nagala soo qayb gashaan furitaankii kalfadhigii shanaad ee golaha wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed oo beri oo isniina bishana sagaal ay tahay noo furmi doona sidoo kale reer koonfur galbeed shacabkeedii anoo magaceeda ku hadlaayo waxaan kaloo kaaga hambaliyeynayaa isla markaasna farxad noo ah munaasabadda labaad oo ah markii ugu horeysay guddoonkii baarlamaanka inaan nasiib u yeelano waddanka gudihiisi gobol ka mid ah inuu soo booqdo marka inaan maanta magaalada baydhabo inay noqotana meeshii ugu horeysa si kor ugu soo aad ku imaadana marka waa farxaday noo tahay marka mudane guddoomiye adigii wafdigaaga xildhibaanada ah waxaan idin leenahay soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada waana idinkaga mahadinayn waana idinkaga hambalyaynaa sida aada noo soo booqateen isla markaasna aada noogu garab istaagteen inaad nagala qayb gashaan munaasabadaas furitaanka kalfadhigishaa waxaan kaaga mahad celinaynaa diyaar garowga weyn sida weyn aada noo soo dhaweysay aniga iyo wafdigayga runtii farxaday noo tahay inaan idinkala soo qayb galno furitaanka kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa kaloo runtii aadaan ugu faraxsanahay in baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo dardar gelin doono iskaashiga uu la leeyahay baarlamaanada iyo wada shaqayntooda waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala booqoshadan waa tii ugu horreysay kasoo qaybgalkan ee furitaanka kalfadhiga waa tii ugu horreysay aan ku tagno aan ku nimaadno koonfur galbeed waxaan rajaynaynaa sidoo kale isteedyada oo dhan aan tegi doonaa dowlad goboleedada oo dhan baarlamaanka uu tegi doonaa si aan u xoojinno iskaashiga aan la leenahay dhammaan baarlamaanada ka jira dowlad goboleedada aad iyo aad oo mahadsantay mar labaad waa kaaga mahad celinayna soo-iyeenta iyo sida qiimaha badan oo aad noo soo dhaweysanaa